Maamulka Dugsiga Caafimaadka ee Al Imaan ee magaalada Beledweyne ayaa lawatan iyo shan arday u qabtay tababar la xiriira gargaarka degdega ah. Tababarkan ayaa waxaa diiradda lagu saarayay casharro la xiriira badbaadinta bukaanka sida dhiigga loo joojiyo iyo sida gargaar loogu fidiyo qofka aan neefta qaadan karin ka hor inta aan la geyn xarumaha caafimaadka. Digtor Abukar Axmed Xasan ayaa ka warbixiyay ujeedka loo qabtay tababarkan.
Waxaan maanta aan qabsanaynaa baraatikadii markaasi hanaanka ama habka loo cabiro blood pressureka ama cadaadiska dhiigga labadiisa midba asigoo digital ayadoo asigoo manual ah marka alxamdulilaah saad wada ogsoon tihiinba annaga hadda waxaan wax u baranayno dadaalkani waqtiga iyo juhdiga waxbarashada aan u bixinayno waxay tahay inaan bulshadeenna inaan cilmigii maanta annaga halka aan ku barna aan bulshada aan gaarsiino annaga hadda halkudhigo iskuulka uu leeyahay waa ka wada dhegan tihiin waa kaga baahi beel waxbarashada cilmiga caafimaadka iskuulka al imaan bulshadan wax ugu qabo sidaa la ajligeeda maanta maadaama annaga aan nahay ardada hadda loo tababaraya hanaanka acceleri nersinka ama hadduu ilaahay kuu diidin inay markaasi ay ka shaqeeyaan hosbitaalaad aan qabanaynaan waa baratikadii markaasi b b-ga ama blood pressureka asigoo manual asigoo digital labadaba marka insha allah qofka markuu nasto kadib waxaad bilaabaysaa in gacmihii markaasi gacanta soo qaada agabkii b b-ga blood pressureka asigoo manual ama asigoo markaasi digital labadaba kii markaa ku diyaarsan kadibna u isticmaal gacanta bidix gacanta bidix oo keliya bisna markaasi ma ka xiranay sidii midda midigna waa loo isticmaali karaa dhinaca kale qaar ka mid a ardaydii loo qabtay tababarkan ayaa ka hadlay waxyaabihii ay faa'iidaysteen intii uu tababarka socday bismiillah ani waa magaciiya marin cali aadan ka nimid ah ardayda wax ka barata macadka al iimaan waxaana halkan inoogu dhacday baraatiko oo ah sidii bukaanka dhiigga looga cabiro waxaana ka fahmay in uu yahay dhiigga koro qoli labaatan dhiigga hoosan sideetan maarsaane lixdan ilaa iyo sideetan bismillahi raxmaan raxiim anigoo magaceeyahay cabdimaalik raagi cabdi kana mid ah ardayda wax ka barata macadka culuumta caafimaadka al iimaan kana mid ah ardayda loo tababaraya faculty of oxeler nelson waxaa maanta gudaha howlka iskuulka al iimaan nooga qabsoontay baraatika heerkeeda sare oo ah sida bukaanka loogu cabiro dhiigga sidii la rabay noogu qabsoontay waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamulka guud ee macadka culuumta caafimaadka alimaan bismillaah anigoo magaceega sooda nuur cabdi kana mid ah ardayda wax ka barata macadka tababarka caafimaadka ee al iimaan waxaan halkan maanta ku qaadanay baraatikada oo sida dhiiga dadka looga cabiro waxaan halkan ugu mahadnaqayaa astad abuukar axmed dareemanow